salaamullaahi calaykum barqa wanaagsan dhammaantiinaba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood maqalka idaacadda aad ula socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka raadiyaha oo xiliyadan oo kale warbaahintan qaranka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya aad ka maqashaan marka laga reebo maalinta jimcada wararka iyo warbixinada iyo waraysyada ugu dambeeya ayaad barnaamijkan alaaba aad ku maqashaan iyo dhacdooyinka wakhtigaa taagan qodobada aan maanta diiradda ku saari doonno barnaamijkeenna ee aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed u diray fariin ku aadan caabuqa koronafaris oo kiiskii ugu horreeyey laga helay dalkeenna soomaaliya warar arrinkaa la xidhiidha ayaan barnaamijka idinkugu hayaa sidoo kale barnaamijka waxaa qaybkaa wararkii ugu dembeeyey ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo si buuxda ula wareegay deegaanka janaale faahfaahina arrinkaa la xidhiidha ayaan barnaamijka idinkugu hayaa barqadan maanta ah sidoo kale barnaamijka waxaa qaybkaa shirkii wadatashiga ahaa ee puntland labadii maalin ugu dembeeyey uga socday qaybo ka mida siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta iyo odayaasha deegaanadaasi ayaa lagu wadaa maanta in lagu soo gabagabeeyo magaalada garowe ee caasimadda puntland iyana waxaan idinkaga haynaa faahfaahina arrinkaa la xidhiira oo aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka noqon doona ee bahaduu raalli ka dhow aad ku maqli doontaan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa bilowday diiwaangelinta masaajidada iyo dugsiyada qur-aanka ee ku yaalla dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka wasaaraddaasi ayaan waraysi idinkaga hayaa sidoo kale barnaamijka waxaa qaybkaa maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in daweyari ay ka jirto cisbitaalka degmada xilli hay-addii gacanta ku haysa ay joojisay shaqadii cisbitaalka iyana waraysi arrinkaa ku aadan ayaan idinkaga hayaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada afgooye sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka noqonaya warbixinnada oo iyada iyo oo alaba aad ku dhegaysataan barnaamijkan warbixinadaanina hayna maantana waxaa qayb ka ah dadka ku nool tuulada daanyerey ee hoos timaada degmada jowhar ayaa dowladda dhexe ee hirshabeelle ka codsaday sidii tuulada looga hirgelin lahaa adeegyada caafimaad iyo waxbarasho oo aan ka jirin tuuladaasi iyana warbixin amuurtaa ku aadan ayaan idin haynaa oo inoo soo diyaariyey waryaheenna cabdiraxmaan wadani oo ka mid ah wariyaasha gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan jowhar sidoo kale warbixinta kale ee aan idin haya maanta waxaa qayb ka noqonaya magaalo xeebeedka hoobiyo ee gobolka mudug ayaa waxaay ka soo kabanaysaa burburkii dalka waxaana hadda ka soconaya mashaariicyo horumarineed oo qaybo badan isugu jira iyana waxaan idinkaga hayaa warbixin amuurtaasi ku aadan mashaariicda iminka ka soconaysa hoobiyo iyo waxaay isugu jirto iyo cidda mashaariicdaasi fulinaysa warbixin amuurtaasi ku aadan oo inoo soo diyaariyey wariyeenna gobolka mudug gaar ahaan degmada hobyo ee gobolkaasi in badanna deegaano badan oo gobolkaasi ka mid ahna wararkainooga soo dira waa baashi cali xaashi iyana warbixinnadaasi barnaamijka ayaan idinkugu hayaa eebbahadduu raalli ka dhigo aad maqli doontaan sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka noqon doonaa eebbahadduu raalli ka dhigo xubnihii ganacsiga cayaaraha iyo xubnihii kale ee aan aalaaba idinkaga soo gudbin jirnay xagga iyo wararka caalamka qodobka ugu weynna waxaa ka mid a ra'iisul wasaaraha kanada ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa laga mamnuucay inay galaan dadka ajaaniibta ah marka laga reebo muwaadiniinta maraykanka iyo dadka haysta deganaanshaha joogtada ee waddankaasi barnaamijka waxaa isku soo duway halkan idinkala socodsiin doona ee bahaduur raalli ka dhigo halka saac ee nagu soo aadan anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye sawda cabdinuurna barnaamijka ayay farsamadiisa guud ay gacanta ku haysaa haatanna waxaan sii ambaqaadi doonaa barnaamijkeennii oo faahfaahsan madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u diray shacabka soomaaliyeed fariin ku aadan caabuqa coronavirus oo kiiskii ugu horeeyey laga helay waddankeenan soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed fariin ku aadan caabuqa coronaviruska ayaa waxa uu ku tilmaamay in ay markaas ay ka go-an tahay dowladda soomaaliyeed ilaalinta badqabka caafimaadka ee dalka madaxweynaha ayaa xusay in caabuqan oo ku faafay dalal badan ay diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya bukaan laga helay oo ah muwaadin soomaaliyeed arrinkaasi oo ay tahay in uu feejignaan dheeraadahi u horseedo shacabka iyo dowladda soomaaliyeed sida ay ugu midoobi lahaayeen xakamaynta iyo ka hortagga cudurkan ilaa iyo hadda waxaan xaqiijinnay gudaha dalkeenna hal qof oo bukaana xanuunkan waxaa khatartiisu uu gaarsiisan yahay meel aad u saraysa oo waxa uu si deg degahay ugu faafay dalal badan oo ay ka mid yihiin dalalka dariskeenna ah etoobiya iyo kenya ayaana qaybka ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka dhanka kale madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay u hoggaansanaadaan tallaabooyinka ama talooyinka caafimaad iyo awaamirta dowladda ee lagaga hortegayo faafinta cudurkan covid oo ay markaasi ugu horeyso in markaasi la yareeyo isu socodka safarada iyo isu umaashaha laga maarmi karo bulshada ayaa lafdhabar waa dadaalka ay dowladda kaga hortegayso cudurkan sidaa daraaddeedna waa in aynu u istaagnaa wacyigelinta una hogaansanaanaa fariimaha caafimaadka iyo qorshayaasha dowladdu ay kaga hortegayso in dalkeenna uu ku faafo caabuqa coronavirus madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka ayaa faray xukuumadda federaalk ee soomaaliya inay dardargeliso tallaabooyinka iyo qorshayaasha kaga hortegayso ama ay kaga hortegayso cudurkan lana mideeyo cududda iyo caqliga shacabka iyo dowladda soomaaliyeed si aynu ugu gudubno marxaladan adag mar kale barqa wanaagsan ayaan dhegeystayaal awadeeda ka leenahay warar kale oo aad idin raarigeli doono oo dhacdooyin hadda taagan ayay qayb ka yihiin ayaa idiin soo socda oo aad barnaamijkan ku maqli doontaan eeba hadduu raalli ka dhiga goordhowna garawe ayaan aadi doonaa ha yeeshee wasaaradda awqaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa bilowday diiwaangelinta masaajidada iyo dugsiyada qur-aanka ee ku yaala dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka wasaaraddaasi awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle sheekh abukar cali oo la hadlay warbaahintan qaranka ee rediyo muqdisho ayaa sheegay in arrintan ay u sameeyeen guddi ka shaqeeya ayna hadda bilaabeen ayna hadda ka bilaabeen aan idhaahde degmada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada wasiirka oo aan gordhow qadka taleefonka kula xiriiray ayaa si kooban igu faahfaahiyey marka ugu horeysa howlaha hadda wasaaradda ka socda
wasaaradda horta waa hal sanad iyo waxoogaa yaroo bilo inay jirtaa markii la magacaabay ka lugadii hore waxay ahayd labada wasaaradood oo dasoorka iyo waa isku jireen iyo awqaaftii arrimaha diinta marka anaga howlada inaan qabanay oo weliba u badan degmada oo caasimada ah oo jowhar waxyaabaha aan ka qabanay waxaa ka mid a dugsiyadii oo kale waxaan u samaynay guddiyo masaajidadii sidoo kale telekoob iyo dugsiyo qur-aanka kariimka iyo weliba masaajida ayaan ku samaynay telekoob dhammaantood waa la diiwaangeliyey oo masjid walba mu-adinkiisi imaamkii si looga warqabo oo wasaaradda isugu xirnaadaan dugsiyada qur-aanka iyo iyo yani masaajidada ayaan samaynay hawshaasi marka guddiyo oo haddana culimaa udiin ayaan samaynay sidoo kale oo marjic ah oo culimadii yani gobolka doonta roonaa ayaan isu keenay si marka haddii un wixii fadlo iyo masaa'il loo baahdo ay markaas yani qaybtooda ugu qaataan degmadaasi ayaan howlaheeda in muddo aan hadda ku dhex jirnay howlihii hadda gobol waa naga dhamaadeen oo degmada jowar keligeed ilaa iyo dhowr iyo lixdan ku dhawaad yani masaajid ayaa hadda yani ka shaqaysa oo weliba waxaan la soconaa khudbooyinka ka baxaya xataa sidoo kale guddiyahan usamaya masaajidadoo si markaas loola socdo ile maanta waxa lagu jiro waa la socotaa oo xagjirmadii aaday u badatay wacyigelin qaldan oo dadkii la siinaayana aaday u fara badatay sidaa darteed waxaan go-aansanay inaan xataa la soconno khudbooyinka ka baxaya masaajidada annagoo u marayna guddigaas la sameeyey u marayna sidoo kale aadaankii wuxuu iska ahaa qof walba saacaddan uu iska aadaami jiray guddiga markii la sameeyey waxyaabaha ay ku guulaysteen waxaa ka mid a in xataa ay mideeyaan tawqiidkii salaada iyo aadaankii la mideeyo oo aysan dhicin qof walba inuu xilligu hoga iska aadaamo hadda marka waxaa kasoo gudnay degmada jowhar oo caasimada hirshabeelle ah hadda wixii ka dambeeya inta waktiga nooga dhiman waxaan rabnaa in degmooyinka kale ee hirshabeelle sidoo kale aan intaasoo kale siino magaalada maxaad ku doorateen inaad jowhar shaqadaasi ugu hore inaad ka bilowdaan jowhar dhowr siyaabood ugu dooranay maadaama ay tahay yani caasimadii oo hirshabeelle ay tahay oo iyada laga markaa ay tahay modelkii lagu dayanayo ay tahay waa ku dooranay tan labaad haddana waxaa wasaaradda budget iyo qarash yani oo ay ku shaqaysa ma laha maadaama yani degmadii jowhar ay tahay meesha la degan yahay oo hadda qarashaad badan aysan ku baxeen iyo safaro iyo amni iyo sukuun badan ku baxayn waa anagiba dowladda ku dhex shaqaynayso intaasaan ku dooranay ayadoo marka degmooyinkii oo dhanba madaxeedii ah oo center wadaa dhammaantood hirshabeelle caasimadii ah iyo ayadoo marka yani markii la yidhaha miisaanid ahaan wax qarash badan oo ku baxaa jirin oo oo si mutadawacnimo ah wasaaradda dadkii shaqaaleyda ay ku shaqaynayaan waa tahay waxaad ii sheegtaa dugsiyadii iyo goobihii kale ee cibaadada oo masaajidadiina ay qeyb ka yihiin in dhammaan aad soo diiwaangeliseen dadkii iyagu maamulka ka ahaa iyo wasaaraddii ma kulmeen weli
guddiga waa guddi diiwaan gashan oo wasaaradda ay macnaha digsaata kusoo saartay waa kuwa dugsiyada qur-aanka guddigooda iyo dugsiyada masaajidadaba si joogta ah wasaaradda ay wada shaqeeyaan oo shaqo joogtaa naga dhexaysa iyo warbixin joogtaa waxaad la socotaan in qolooyinkan argagixisada ay ka kalluumaystaan dugsiyada oo ilmihii yareedaha xataa tuulooyinkii badanaa oo degmo walba tuulooyinkooda inta laga soo qaxayaa ilmihii ay la soo carareen iska dhaaf xataa waxay isku dayayaan kuwii magaalada degmooyinka degaalastoodii in wixiiba afar iyo toban iyo laba iyo toban jir ah inay ka wataan macalimiinta naftooda waxaan inaan baarno c v-gooda iyo ayaga balanta marjicooda dambe iyo khalfiyadooda inaan ogaano
wasiirka wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle dib ayaan ugu laaban doonaa ee bahduur raalle ka dhigo wareysigiisa haatanaan aadno mareeya hay-adda duulista hawada axmed macalin ayaa qadka taleefonka si toosa igu jira sidaad shalay wararka warbaahintan qaranka ay baahinaysay oo si tooskahayna aad ula socoteen waxaa qayb ka ahayd in dowladda soomaaliya ay xakin ku sameyn doonto siddeed iyo tobanka bishan wixii ka dambeeya duulimaadyada kaga imaan jiray dunida dacladeeda ee markaasi imaanayay magaalada muqdisho ee caasimada waddanka soomaaliya siddeed iyo tobanka bisha wixii ka dambeeya bal haddaba si faahfaahino dheeri ahaan uga sii helno maareeyaha ayaan qadka taleefonka kula xirinay haatan ayuu qadka taleefonka si toosa ku jiraa maareeya kusoo dhowow warbaahinta qaranka ee radio muqdisho
mahadsan idiin idaacadda idaacadda qaranka soomaaliyeed
waa tahay sidii aad ula socotaba shalayto shir deg dega ayaa wuxuu ka dhacay xafiidka prime ministerka waxaana shirkii shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya shirkaas waxaa lagu go-aamiyey sida aad ku aragto warsaxaafadeedka in si looga hortago cudurkan sida dhakfiyaa u faafaya oo boqol iyo konton wadan oo hadda sii maraya laleeyahay afrikana hadda si xooli ugu bilowday si looga hortago oo looga difaaco ummadda soomaaliyeed in dhammaan dayuuradaha internationalka oo waddanka soo gala in xuduudaheena aan ka xirno muddo shan iyo toban maalmood oo ka bilaabanaya sagaal iyo tobanka bisha marka ay tahay sakda dhexe oo sideed iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka ay kala wareegayaan marka mas-uuliyadda ugu weyn ee amarkaa kasoo baxay dawladda waxay ku dhacaysaa hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed xalayto oo dhan aan wada shaqaynay aan shaqo ku jirnay sida aada la socota hay-adda afrila sida ay shaqaysaa xalaytana waxaan soo saarnay natamkii aan adduunyada kula hadlaynay sakdi dhexe xalayto soo baxay marka si dayuuraduha iyo shirkadaha dayuuradaha lago ay usii qorshaystaan ayna maaragtay ugu diyaar garoobaan in ay xanibaada qeybtooda ka qaataan marka sidaas ayaan hore ugu soo saarnay natamkii maanta iyo berita ayay haystaan haddii ilaah yiraa habeen dambe lix saac marka eighteen ku dhamaado oo one minute la galo nineteenka ayuu natamku uu bilaabanayaa oo active noqonayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhammaan dalka soomaaliya xuduudihiisa dayuurad internationala oo deganaysa oo passenger iyo cargo wadda in aanay soo gelin waddanka haddii ilaha yidhaah waa tahay marka maarey ma ool wixii diyaarada ah oo dunida dacladeedii ka imaanaya oo duulimaad ahbaa mise waa waddamo qaar oo oo oo oo oo iyagu shan iyo tobankaasi cisho hakinta lagu sameeyey
dhammaan adduunka oo dhan waaye wax dayuurada oo soomaaliya deganaya oo xuduudda soomaaliya kasoo gudbaya ma jiraan waxaa exceptionala oo laga reebay dayuuradaha u socda in ay maaragtay dayuurada waxaa la jiraa oo flying doctors la yidhaha oo kuwa dhakhaatiir duusho oo qof badbaadinaya ama ambulance ah oo qof naftiisa la badbaadinaya qaadaya oo hal qof qaadaya ama laba qofood oo dhaawacantay iyo ama cudur xun deg dega haayo qaadaya mooyaane iyo dayuuradaha gargaarka wada oo cargoga waxaan controlaynaa waa in ay dadku isu socdaan weye waxaan controlaynaa marka insha allahu tacaala iyadaas ayaan xanibaaduna si toosa ayay u shaqayn doontaa ilaa iyo hadda qorshaha ay hay-adda dejisay waxaan rajaynaynaa in si boqol boqol oo gula ay ku dhammaan doonto haddii ilaa yidhaah waa tahay arrinkan sidaan ka warhayno waxa uu yimaaday kagadaal markii kiisaska cudurkan coronaviruska uu aada ugu batay dunida dacladeeda si gaara markaan uga hadalno dalalka deriska la ah marka tallaabadani dowladda soomaaliya ay qaaday ma waxay dhiirigelin u noqonaysaa ka hortega cudurkaasi si shacabka soomaaliyeed loo badbaadiyo
tallaabooyinkan oo dhan dowladda soomaaliya waxay u qaaday ayadoo la badbaadinayo lana dardi daryeelayo shacabka soomaaliyeed iyo inta kale ee ku jirta waddanka gudihiisa dayuuradaha gudaha waddanka isaga duulaya oo gobollada dalka isaga duulaya wax saameyna kuma yeelanaysa xanibaadu xanibaadu keliya waxa ay saaran tahay dayuuradaha kasoo gudbaya xuduudka oo waddan kale ka imaanaya waxaan diidaynaa sida aad aragtay adduunka cudurka faafintiisa kaalinta ugu waxaa ka qaatay dayuuradaha internationalka oo meel uu cudurkii ka jira intay ka qaadaan meel kala geynaya marka taa hadeean maaragtay aynaan xadidin oo aanan controlina shacabkii soomaaliyeed ma u ballan qaadi karno mana u sheegi karno inay amni ka yihiin tallaabooyinkii loo baahnaa in lagu difaaco naftooda in aan qaadnay ma ballan qaadi karno marka dawladdu sidaas ayay tallaabo u qaaday waxaana la difaacayaa in aan dayuurad internationali soo qaadin passenger waddan oo cudur ka jira aanay ka soo qaadin ayna keenin gudaha dalka soomaaliya
waa tahay maarey wax kale oo qorsho ah oo beddelkeedii geli karaa intaasi hakinta xagga duulimaadka ay jiraan maadaama ay jiraan ganacsiyo qaar oo duulimaadyadaasi ku xirnaa wax kale oo qorsho ah oo dawladdu ay dhankaasi ka dejisay ma jirtaa
waxyaabo badan waa laga fikiray qorshaha markii la dejinayay inuu saameynta ugu yar ku yeesho nolosha shacabka soomaaliyeed insha allahu tacaala wasaaro badan oo wasaaradka kaalinteeda ka ciyaaraysa ayaa jira insha allahu tacaala waxyaabo oo diplomatic iyo exceptionale oo yar oo la qadariy ayaa jira iyagaasna marka laisu yimaado la hubiyo inaanay saameyn ku yeelanayn caafimaadka iyo badqabka shacabka soomaaliyeed ayaa insha allahu tacaala la fasixi doonaa laakiin for now sida ay hadda taagan tahay dhammaan international flightska oo dibadda uga yimaada waddanka laga bilaabo sagaal iyo tobanka saqda dhexe hadduu ilaah yiraa waddanka waa waa ka xaniban yihiin marka tallaabadaasna waxaa loo qaaday badbaadinta nafta muwaadinka soomaaliyeed fariintaada ugu dambaysa mudane mare
shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in ay maaragtay xaaladdu degan tahay amnina ay yihiin hal kaysa ilaa hadda laga sheega waddanka gudihiisa halka kaysna wuxuu ku jiraa meesha ugu xadidaada badan waddanka oo ayba adag tahay in loo soo gudban karo dhexdiisa oo haddana meel sii xadidan uga sii jiraa marka xaaladiisana waa degan tahay sida wasiiradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka noo sheegeen marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in systemka hadda xafiiska ra-iisul wasaaruhu hormuud ka yahay waxaan rajaynaynaa in uu sida ay tahay u shaqeeyo ummadda soomaaliyeedna insha allahu tacaala aanu soo gaarin cudurkan ilaahayna waa baryaynaa inaanan in qof soomaali uusan ku dhicin cudurkani oo aan badbaado iskula gaarno marka uu cudurkan dhamaado haddii ilaahay raa area hay-adda duulista hawada xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed macalin oo si toosa ula hadlayey radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa qadka taleefonka ayuuna igu warramayey waxaad weli la socotaan oad dhegaysanaysaan barnaamijka sahanka raadiyaha oo toos idin kaga imaanaya warbaahintan qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya aan dib ugu laabto wareysigii inoo rekoorgaraysna ama noo duubna mario life ayuu ahaa codkiisa ee wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta arrimaha diinta ee dowlad goboleedka hirshabelle aan dib ugu laabto
sidaada yihiin oo ilmaha hurriyo si loola socdo hataa ardayda waa diiwaangeeda waa diiwaan gashan yihiin oo ardayda naftooda yani waa qoran yihiin ardaygii bedelanayo sidoo kale guddiga marka yani iyo wasaaradda aaday uga shaqeeyaan wixii khilafaad oo dugsiyada xaggooda ka yimaada ama masaajidadana walba marjacaan samaynay oo markaas iyagu khilaafkaas xalinayo oo wasaaraddana ay wax alla waxay markaas yani keenaan markaas yani
waa tahay wasiir waxaan ula jeedaa maadaama guddina aad samayseen guddigaasna uu diiwaangelinayo masaajidyadii dugsiyadii magaalada jowhar iyo wasaaraddii ay wada shaqayn ka dhexayso maamuladii masaajidadaasi iyo dugsiyada iyo wasaaradda kulan ma wada qaateen oo guud
kulan joogto ay leeyihiin oo xataa ay riboort ku kala qaataan jimco weliba xataa wixii baxay iyo xataa mararka qaarkood waxaa loo soo gudbiyaa riboort ah wacyigelin qaldan oo xudbooyinka qaarkood niman iska dhalinyaro ah oo ay jeediyaan xataa waa lala soo gaarsiiyaa cajalado oo markaas yani xagjiriinta ay isticmaalaan masaajida qaarkood oo laga sii daaya xataa riboodkeedana loo soo gudbiyaa waxaasoo dhan waa ribood ma aha dad kala soocan ma lihin oo guddiga si toosa u xeriyiin wixii ribooda wasaaradda u keenaan diiwaangelinta wixii alla wixii masaajidadii iyo masjid kasta imaamkiisa iyo khadiibkiisa iyo magacyadooda iyo waxaasoo dhanba wasaaradday kusoo wareejiyaan wasaaraddana marka faylla u samaysaa oo masaajid walba fayl gaar uu leeyahay dugsiyada sidoo kale ilaa iyo laba boqol iyo konton ayaa degmada jooga keliya ka diiwaangashan afarta xaafadood tuulooyinka dhowdhow oo hadda dowladda ay gacanta ku haysanay sidoo kale waa soo diiwaangelinay yani masaajidadooda iyo dugsiyadooda waa tahay marka maxaa tallaabo wasaaradda uga qorshaysan masjidkii ama dugsigii lagu arko in fikro qaldan ay dadka u gudbinayaan ama ardayda dhigatoo kale maxaa tallaabo wasaaradda uga degan taasi way sahlan tahay annaga u ogolaan mayno in fakar xagjirnimo ah masaajidada laga baafiyo oo ummadii yani wacyigelinana siiyo dacwo qaldan cid laga yeelayo malaha cid lagu arkana marka hore waa waxaa la fiirinayaa qofkan yani haddii ay ka tahay jahli hadday u geyseen waa la saxayaa haddii laakiin uu yahay qofba yani wakiil u qolooyinkaas hadduu noqdana tallaaba laga qaada hay-adaha ku shaqada u gudbinayna waa tahay jowhar marka laga tago qorshihiina xiga jowhar marka laga taga qorshihiina xiga ee diiwaangelinta waxaa rabnaa in degmooyinkii kale hadba yani kii suuragal ah oo in markaas aan tagno hadda waxaa noo qorshaysa masalan in soo helaa waxoo kale degmooyinkii si wixii suuragal marka hore aan ku bilowno sida warsheed iyo balcad oo kale oo hadda yani caasimada aada ugu dhow inaan ka bilowno ayaa qorshaha noogu jirto markii kuwaas aan kasoo gudubnan haddana degmooyinka kale ee gobolka hiiraanna inaan u gudubno rabno haddii alla idmo anagoo ka bilaabayno caasimada labaad ee hirshabeelle beledweyne
waa tahay wasiir adoo mahadsan kulamo guud ma jira oo guud ahaan dhallinyarada iyo qeybaha kala gedisanaya bulshada oo wacyigelina oo wasaaradaadu ay qabato dhallinyaradaasi ama qeybaha kala gedisanaya bulshada ama culammadii ha noqoto ama bulshadii ha noqoto oo looga hadlaya arrimahan fikirka xagjirka si dhallinyarada aan loo qaldino fikirkan ay baahinayaan mararka qaar maleeshiyaadkan argixisada al-shabaab looga waaniyo wacyigelintaasi waa iska joogta iyada dhallinyaradan u qabanaa gabdhaha sidoo kale xataa waan abaabulnay oo gabdhaha yani qur-aanka yani baranaya iyo kuwa yani diinta yaqaanaba sidoo kale guddiyaan ka samaynay oo ilaa iyo shan iyo labaatan xubnood ayaan ka samaynay oo guddiya oo weliba xataa imtixaan laga qaaday oo dadkii markaas yani ugu fiicnaa ah wacyigelinta dhinaca gabdhahana sidoo kale waan wadnaa dhalinyarada sidoo kale odayaasha maalinaan u qabanay waxaan u qabanay maalin kuwaan u qabanay oo looga hadlaayo in sidii looga digtoonaan lahaa xag dibinadan iyo dhibaatada waddanka ay ku hayso iyo dhallinyarada in la abaabulo lagu booriyo maadaama ay waalidiin yihiin marka waalidiinta oo haween iyo ragba waxay ahaadaanba iyo dhallinyaradaba wacyigelin joogtaan u qabanaa inkastoo aan hadda aan weli meelo badan tegin laakiin magaalada xarunta ah wax walbana waxaa aan noo sadhexaynin qarashaadkii iyo wixii ayaan helaynin amnigii iyo wixii lagu dhexlaa moogii waxaan diyaar weyn inaan degmo kasta oo hirshabeellaha inaan tagno oo howlahaas si joogta ay ugu socdaan
waa tahay ugu dambeyn saacadta wasiir fursaddan radio muqdisho maxaad uga faa'iidaysanaysaa
wallahi kolley waxaa aada u habboon hirshabeelle kolley waa qayb ka mida dowladda federaalka ka tirsan waaye dowladda waxaa laga rabaa in siyaasad guud oo ku aadan yani xadjibiinta weliba xataa yani anoo ka faa'iidaysanaya iskuullada xataa manaahijtooda waxaa muhiim jiddan ah in lagu daro manhaj yani si gaara uga hadlaaya khatarta xagjibinada ka hadlaaya oo dadkii sida saxa diinta ilmaha loogu sheego arrintaas xataa in manhajka lagu soo dara aaday u fiicnaan lahayd marka haddii iskaashi guud la sameeyo mabaadii guud laga sameeyo dadkan xagjidiinta ah oo weliba baarlamaanka federaalkana uu yani ansixiyo oo shuruucaasi la sameeyna aaday muhiim u tahay marka waa in yani iskaashi guud laga yeeshaa shacabka soomaaliyeed oo dhan qolooyinkan waa qolooyin dhib badan waa qolooyin xagjiriin ah diinta ilaahay dadkii o dhan ay gaalaysiinayaan cilmihii yarraacyo hor u dhiibayaan marka in dadkaasi lagu tilmaamo dad muslima waa inta la yidhaahdo oo laga aamuso sax maaha dadka ganacsatada iyo waxgaradka iyo culmaa udiinka inay aamusaan maaha inay ka hadlaan ayaa la rabaa way ogyihiin diinta ilaahayna waa yaqaaniin khatarta qolooyinkan oo sida khaldan u fasiraayo diintii u fasiraayo dadkii gaalaysiinayo dadkii burburinaayo ummadii o dhan baabi'inayo hantidoodii in si oo wadajir ah loo soo wada jeesto ummadda loo sheegaan rabaa culmaa udiinka weliba waxaa saaran ilaahayna waa la xisaabtamayaa ayagoo arkaayo waxaas oo u jeeda inay ka aamusaan oo ay afka ka qabsadaan qiyaamo ilahay waa kula xisaabtamaya wax laga baqo allah ayaa laga cabsadaa marka waxaa la rabaa xaqa ay sheegaan xaqa haddaan la sheegin dadka yacni oo aan diinta islaamka si fiican aqoon buuxda u lahayn dhankii la rabo ayaa loo jeedin karaa marka intaas ayaan usoo jeedin soomaaliyeed saacad wasiir in badan aadaa u mahadsantaha adaa Salud.
sahanka raadiyaha ayaad weli la socotaan oo radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyeed ee kaga imaanaya meel kastoo aad joogtaan barqa wanaagsan ayaan dhegeystaalawadeeda ka leenahay xubnihii barnaamijkaan idinkugu ballanqaaday ayaan mid ka mid ah idinsoo qabanaya oo ay noo soo karal direen wariyaasheena ku kula sugan mudug iyo shabeellaha dhexe aan ku horeeyo wariyeenna ku sugan gobolkaasi shabeellaha dhexe kadibna mudug ayaan abaqaadi doonaa dadka ku nool tuulada daanyerey ee hoos timaada degmada jowhar ayaa dowladda dhexe ee dalkan iyo dowlad goboleedka hirshabeelle ay ka codsadeen sidii tuulada looga hirgeli lahaa adeegyada caafimaad iyo kan waxbarasho aanba ka jirin tuuladooda cabdiraxmaan wadani oo ka mida wariyaasheena warbaahinta qaranka ee shabeellaha dhexe gaar ahaan jowhar ayaa warbixintan ka diyaariyay dadkan codsigooda adeegyadan iyo baahiyaha ay markaasi waa adeegyadan ay baahiyaha ay u qabaan
halkan waa tuulada daanyeerey oo qiyaas ahaan toddoba kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe gebi ahaan tuuladan waxaa ka maqan adeegyadii bulshada oo ay ugu horeeyaan caafimaadka iyo waxbarashada fartuun faarax cali iyo cabdikariin sheekh yuusuf waxa ay ka mid yihiin dadka ku nool tuulada waxa ay cod dheer maamulka hirshabelle iyo dowladda dhexe ee dalka ay kaga codsadeen in tuuladan laga garab siiyo sidii ay u heli lahayd goob lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa fartuun faarax cali waxaan ku noolahay gobolka jowhar gaar ahaan degmada daanyeere waxaan joognaa daayeerey duulo ah oona waxaan isbitaal oon wax ku dhalno oon haysanin daraad gabar ayaa shubanaaga dhacay caboosidees baabuuro hawaana diidaan wax oo noo qaadaan waayne markii dambe hal xaba ayaa alasi u tuugayna noogu qaada isbitaalkii sida noolagu geeyey markay tagta kadib badana isbitaalkii wax daneeyo ayaa la waayey caafimaad daradaas waana haysaa biyo nadiif oon cabno oo hadda oon oon filanayna ma leh hal ceel ayaa nooya hal ceelkii waa fiil mideeda kale iskuulka waa nagu yaryahay iskuulka ilmihii banaanka inay ku dhigtaan buuwaagta iyo banaanka oo la fadhiista ayaa dhacday oo lama qol lay haysano oo lamadii qol ay naga buuxsameen sidaas ayaa jirto baahi badan ayaa waxaa noogu daran laase goobaha caafimaadka wax badan wax badanaa la kulmay naag foolanayso oo meel la geela waayo oo iska danxun waa aragnay cunug shuban imata ku dhacay oo meel la geelaayo cawanimadowna qabatay waa aragnay wax walbaa aragnay waatii darad kuusheehow habar shun ima tag naaga dhaca meel aan u qaadna waayno gaarina ma haysano aan ku qaadano marka goobkaas caafimaadka ayaa noogu daran isbitaal inaan ku dhalno oo oo nalagu daaway inaan helno waa nagu bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdikariin sheekh yuusuf waxaan halkan ka jeedinayaa micnaha ee sheeg tuuladan daanyarey inaysan lahayn wax caafimaad ama daryeel caafimaad aysan lahayn isbitaal aysan lahayn meel micnaha markii sheegay wax dhacaan lagula ordana joor aan ka sukaynin aysan ka sukaynin yah aysan ka sukaynin ayaa jirto waxaan u baahan lahaa marka in caafimaad aan helno goobo caafimaad aan helno oo si micnaha sheegay qofkii saqdhexe lagu soo boodo oo loo loo loola aado sheegay isbitaal lela aado isbitaal aan ka helna tuulada daanyari sidoo kale tuuladan ma haysato goob waxbarasho marka laga reebo laba qol oo laysugu keenay caruurta ku nool tuuladan qaar ka mid ah macalimiinta iyo waalidiinta ardada halkan laysugu keenay ayaa sheegay in hadda iskuulka labada qol ka samaysan mid burburay wasaaradda waxbarashada hiirshabelle iyo midda dowladda dhexe ee dalka waxa ay ka dalbanayaan in iskuulkan la geersiiyo ilaa heer dugsi sare waxaan rabaa inaan ka hadlo baahida iskuulka maanta aan joogno iskuulka xaaladiisa waa u jeediin waa jajabsan yahay erdaydii meel aan markaasi waxbarasho wanaagsan ugu dhigno waa waaynay marka hore waxaan ku sii jirna casharada geedaha hoostooda geedkan weyn hadda baawarka uu idin yaallo ayaa iskuul noo ahaa jiray kadib alcumuum waxaa dhacday dalladda waxbarashada hirshabeelle inay labadan qol ay noo dhisaan labadan qol saan ah oo kuraasadooda jajaban waxay ka kooban yihiin saan shan fasal ardayda ayaa zaa'id ah marka waxaan dhignaa iskuulka xiliyada dambe duhuradii ilaa iyo haweenkii saddex saac iyo bar meelahaas ayaan gaarnaa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka wasaaradda waxbarashada inay iskuul weyn noo dhisaan waayo maxaa yeelay iskuulkayna waa burbursan yahay ardaydiina meel aan ku kala celina ma laha dadka meesha degan waalidiinta ciyaalka iskuulka ay u dhigtaanna waa dad iska macnaha ducafa ah magaalada jowharna nooma dhowo toddoba kilomitir ay noo jirtaa waxaana loo sii baahan yahay canugii juhar ka waxbarana la yidhaahdo mishaarkiisii iyo baabuurtii uu sii raaci lahaana dadkii ma awoodaan marka annagoo dhibaatadaas ayna haysato ayaa labadaa qol daladda ay noo dhistay labadii qolna way naga buuxsameen oo qalabkii dhismaha iskuulka way jajabeen marka waxaan ka codsanaynaa dowladdaarka dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa haddii ay codkayna ay maqlaayaan ama uu soo gaaro inay iskuulka ay noo dhisaan si macnaha jiilka hadda soo baxaya waxbarashada ay si fiican ay ugu gaarto dowladda hirshabeelle sidoo kale wasaaradda waxbarashada sidoo kale ayagaa macnaha mas-uulka ah ardayda soomaaliyeed marka madaxda waxaan ka codsanaynaa iskuul weyn in aan helno waayo labadan qol annaga ciyaalku waa ku celila-nahay ciyaalka inay fara bateena meelaha beeraha iyo geedaha ay ku jiraan ee bahallada ay ku cunayaan marka waa idin soo dhowaynaynaa idinkana maadaama aad noo imaateen alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ka mid ah waalidiinta tuulada daanyarey waxaan ka hadlaha waxbarashada ciyaalka ee tuulada daanyarey tuulada daanyarey sida macallimiinta ay uga bixiyeen labadan qol ayaa waxaa noo dhistay wasaaradda waxbarashada ee hirshabeelle aadayna ugu mahadsan yihiin waxaana ka codsanaynaa inay noo sii ballaariyaan ay intaan iyo in ka sii badan aan ka filayno inay noo sii hagaajiyaan oy iskoolka ay dhagax nooga dhigaan oy ardada ay noo soo badato hadda bannaankay wax loogu dhigaa geedkan weyn oo adkaysiin qaara wax loogu dhigaa meeshiina way iska yartahay cariiri waaye maadaamaysan macallimiintana wax mushaar aysan ku qaadan intaana ay soo gaarsiiyeen inay macallimiintana nin kale ay noo ogaadaan ardadana ay noo ogaadaan maadaamaysan dhaqaale aysan magaalada ku gaaraan aysan haysanin baabuur ay ku gaaraan aysan haysanin waxaan ka codsanaynaa inay wax nooga qabtaan ay noo soo gurmadaan ay wax alla waxay noo tari karaan ay noo taraan waana ku mahadsan yihiin wasalaamu calaykum cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar
xubnihii wararka caalamka iyo ganacsigii iyo cayaarihii waa ay inoo soo socdaan goordhow hadduu rabbi raalli ka dhigo oo aad maqli doontaan ha yeeshee warbixinada kale aan maanta barnaamijka idinkugu haya ayaan idinsii ambaqaadayaa haatanna mudug magaalo xeebeedka gobolka mudug ee hobyo ayaa waxay ka soo kobanaysaa burburkii dalka waxaana hadda ka soconaya mashaariicyo horumarineed oo qaybo badan isugu jira wariyeena baashe cali xaashi oo ka mid a wariyaasha warbaahinta qaranka ee gobolka mudug ayaa arrintan si gaar ah ugu koorgalay kadibna warbixintan ayuu barnaamijka sahanka raadiyaha ee rediyo muqdisho uga soo diyaariyay magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa kasoo kabanaysa colaadihii iyo sidoo kale dhibaatooyinka sokeeye ee qaranka ragaadiyey waxaana iminka magaalada ka socda mashaariico kala duwan oo dhammaantood waxaa tar u leh bulshada deegaanka iyo magaalada dhalinyaro ku nool qorbaha iyo sidoo kale magaalo xeebeedka hobyo ayaa magaalada hobyo ka bilaabay mashruuc dhirbeerisa oo lugeedaha lagu tallaalhayo wadooyinka iyo sidoo kale xaafadaha magaalada taasoo qayb ka noqonaysa bilic soo celinta magaalada hobyo warbaahinta qaranka soomaaliyeed xaafiiskada hobyo ayaa booqday mashruuca dhallinyaradan ay ka wadaan magaalada ee bilic soo celinta magaalo xeebeedka hobyo kuwaas oo la magac baxay badbaada deegaan xasan madaale oo ka mid a dhallinyarada ku howlan barnaamijkan bilic soo celinta magaalo xeebeedka hobyo ayaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed kaga waramaya hawsha ay u hayaan bulshada maanta waxaa soo booqanay geedihii aan beernay oo ku saabsanaa badbaado deegaan hobyo hobyo aan ku beernay geedkaana maanta soo booqanay waxaan beernay maalinta ahee taariikhda bishii labaad labadeedii labada kun labaatan marka labada kun iyo labaatankii intii ku siyaaday ayaa soo booqanay ciddaana waa cid aad iyo aad u fiican way mahadsan yihiin waxaa maalmarin u siinay geed kale sida u barbaariyeen oo u taxdareen shabaqaan shamaagtaas ku darsadeen siday u waraabinayaan si fiican maasha allah hadda waxaa ku darsantay laan dheer oo dhan labaatan ismatiir hal taakoo kalo marka aad iyo aad u mahadsan yihin
wasiirka hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cabdulqaadir cali jaamac qalabxoor ayaa dhankiisa kaga mahad celiyey dhallinyarada badbaado deegaan shaqaday u hayaan bulshada gaar ahaan kuwa ku nool hobyo waxaan rabaa inaan halkan aan si kal iyo laaba ugu mahad celiyo tiimka badbaado deegaan ee dibadaha jira oo aad iyo aada shaqo u baaxad weyn soo qabtay ayagoon dhulkan joogin fakeray in halkan geedo lagu beero waxaan ayana si weyn oo aad iyo aad u qiimo badan ugu mahad celinayaa tiimka xasan madaalo uu madaxda u yahay ee hobyo jooga oo runtii dadkii la falgalay oo xaafaduhu ay hadda qof aan aqoon xasan madaalaha ma jirto oo hobyo jooga qof kastaa wuxuu leeyahay waa waa wiilkii geedaha soomahan xasan madaalaha waxaa weeye marka dabeecad badan iyo runtii iyo aqoontii deegaanka uu lahaaba meeshii waxaa moodaa hadda tuulooyin badan ba hadda hadda ninkaan garabkayga taagan waxa weeye guddoomiyihii bajeela oo isaguna leh war mashruucan waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto oo sidaas oo kale aan aan aan aan aniguna maaragtay aan magaaladayda uga dhigo magaalo geedood aan uga dhigo oo codsaday laftigiisu halkan ka codsaday in maaragtay tiimka badbaadada deegaan sidii ay kusoo gaarsiin lahaayeen geedo ee rabana asagu runtii markuu tusaalaha helo wixii ka dambeeya inuu eh, de wixii markaas uu asagu isku tashado laakiin in tu- si wax tusaale ahayn ah inuu helo Een, waxaa meeshaan marka kusoo koray runtii wax aad iyo aad u weyn shaqo aad iyo aad u baaxad weyn shaqo adduun iyo aakhiraba maaragtay ee, een, macno weyn ku fadhida oo adduun iyo aakhiraba lagu liibaanayo Een, waxaan aaminsanahay shan sano ka bacdi een, hobyo inay transformation wax la yihahdo ama isbeddel inuu ku dhici doono oo ay noqonayso meel qabow oo dhir qurxoon leh magaalo qurxoon magaalo hadda waxa weeye ciiddu ay qiiqdo ciid keliya iyo dabayl keliya hadda lagu yaqaano badda markii laga marka laga tago gudaha magaalo xeebeedka hobyo oo dhallinyaradan ay ku howlan yihiin in dhirta ay ku beeraan wadooyinka iyo xaafadaha magaalada si ay uga faa'iidaystaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan noolaha ku nool hobyo waxay gaarsiiyeen deegaanada hoos yimaada magaalo xeebeedka hobyo guddoomiyaha deegaanka bejeele maxamed shuuke abshir ayaa dhankiisa kaga mahad celiyey dhallinyarada badbaado deegaan shaqada ay u hayaan waxaanu sheegay in deegaankiisu uu ka faa'iidaystay qorshayaashan lagu soo celinayo bilicda deegaanada waa maxamed shuuke gudoomiyaha deegaanka bajeela waxaan rabaa saakay aan la socday ee, mas-uul- ee, wasiir qalabxoor iyo tiimka badbaado deegaan kuwaas oo shaqo badan oo micno badan ugu fadhiisa dalka iyo deegaankaba ka wado hobyo ee, aadaan ugu mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad shaqada ballaar ay wadaan waxaa kale oo saaka aan ugu ugu faa'iidaystay ee, kulankaygaas iyo maarata socdaalkii aan la soo galay wasiirka in ayakoo shaqo qaran haya oo magaaladii bilicdeedii iyo dheerbiritaan ka wada hobyo kuwaas oo meeshii ay ku xanaaninayaan u imid kalena codsaday in maaragtay geedo eh, maaragtay eh, laygu deeqo si anaguna tusaale u noqdo dalkii iyo deegaankii aan aan guddoomiyaha u ahaa bejeela haddaba waa ujeedaa geedihii qeybo ka mid oo laygu wareejiyey eh, aan gacanta ku hayo si waxaan ugu mahad celinayaa badbaado deegaan shaqada ay wadaan tiimkooda iyo maaragtay hawsha ballaaran ay ka wadaan deegaanada hobyo taasoo runtii kusoo kordhi doonta hobyo isbeddel weyn oo aad loo dadka iyo deegaanka u dareemi doonaan gudoomiye ku-xigeenka magaalo xeebeedka hobyo maxamuud cawaale ayaa sheegay in mashruucan uu qeymo weyn ugu fadhiyo magaalo xeebeedka hobyo bulshada ku nool ayna soo dhoweynayaan runtii badbaadin deegaan waa runtii mashruuc aada u ballaaran oo bacaadka ka celin doona geeda abuurka qof walbaba inuu geed abuuro raggii iyo dumarkii soo alifay ama u bareeray oo ka qayb qaatana boqolkiiba boqol oo ugu mahad celinaynaa mar labaad Eh, furitaanka ayaa ogeen runtii si wanaagsan ayay dardar ugu socotaa deegaanka hobyo oo runtii heer waxaa la gaaray tuulooyinka qudhowda in la gaarsiiyo oo aan ugu mahad celinayno runtii qaydara iyo maaragtay bajeela oo hadda bilaabay Eh, gawaanna horey bay u tageen oo maaragtay hadda hartaan insha allah kuwa kaloo ka dhiman ayaan rajaynaynaa Eh, qaas ahaan degmada hobyo maxamuud cawaale guddoomiye ku-xigeenka hobyo ayaa tilmaamay in mashruucan badbaado deegaan uu qayb ka yahay mashaariicda horumarineed ee iminka ka socda magaalo xeebeedka hobyo ayna ka faa'iidaysanayaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool hobyo si qaas ahaan waxaan rabaa inaan ugu hambaliyo diyaaradan sam express oo runtii ayadana qayb libaax laga qaadatay oo laba beri noqotay magaalada inay timaado Eh, alaabtaasna u fududeysa dhallinyaradaasi maaragtay horumarinaya deegaanka ayagana aad iyo aad baan uga hambalyanayaa dadka maaragtay ka mas-uulka ah diyaaradda sam express oo runtii hobyo sida labada sano ugu dambeysa wax muuqda ay ka qabatay haddee beek oo keeka la baxdana waa inoo timid oo maanta 24 hours koronto ayaan haysanaa marka isku soo duduubo labada kun iyo labaatanka waxaa moodaa dadka deegaanka u dhashay ama dal ha joogaan ama dibad ha joogaan inay dhinaca horumarka ku tilaabsadeen mashruucan badbaado deegaan oo lagu beerayo dhirta wadooyinka iyo xaafadaha magaalo xeebeedka hobyo ayna ku howlan yihiin dhallinyaro isugu jirta qorbi joog iyo daljoog ayaa qayb ka ah mashaariicaha horumarineed ee sanadihii lasoo dhaafay ka hana qaaday magaalo xeebeedka hobyo kuwaas oo dhammaan ay mahadiyeen bulshada ku nool magaalo xeebeedka hobyo iyo deegaanada hoos yimaada maxamuud cawaale guddoomiye ku-xigeenka magaalo xeebeedka hobyo ayaa ugu baaqay qorbi joogta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku abtirsada deegaanada dowlad goboleedka galmudug inay qayb ka noqdaan dadaalada iyo qorshayaasha lagu dhisayo hobyo Eh, waxaan rabaa inaan u baaqo jaaliyadda reer galmudug ee deegaankan meel walba iga daawanayaan ama maaragtay iga dhegaysanayaan waxaan rabaa hadduu ilaah yidhaahda kaalinta ay ka leeyihiin ha yaraad ha weynaato inay geliyaan dalkooda maadaama maanta lagu xisaabtamayo gobol gobol iyo deegaan deegaan sida doorashadaba hadda ay ku dhacayso aad ka warqabtaan nin kastaba meeshuu kasoo jeedo inuu horumarsado galmudug dadkeeda meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay maalgashtaan qaas ahaan degmada hobyo oo runtii aad baasha calxaashi hobyo
baashi cali xaashi warbixintiisa aad buu ugu mahadsan yahay sida wacan ee quruxda badan ee uu markaasi inoogu soo diyaariyey weli waxaad la socotaan dhegeystayaal oo aad maqlaysaan barnaamijkeenna sahanka raadiya oo toosyada kaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka sahanka raadiyaha ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay haatanna waxaan idinku wareejinayaa xubinta ganacsiga oo qaybta ka ah barnaamijkan sahanka raadiyaha iyadoo aad sii maqli doontaan xubinteennii cayaaraha iyo xubinteenii kale ee xagga iyo wararka caalamka kuwoodii ugu waaweynaa ee alaba barnaamijkan aynu ku qaadan jirnay ha yeeshee ganacsigii iyo cabdiqaadir fantastic
bismillahi raxmaan iraxiim kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ganacsiga oo habahana kale aad ku dhegeysataan barnaamijka sahanka ee raadiyo muqdisho xubinteenna waxaanu kusoo qaadanaa warbixinada la xiriira ganacsiga guud ahaan dalka iyo isbedelada laga dareemayo suuqdee magaalada muqdisho saakiin xubinteenna waxaan idinku haynaa soomaaliya waxay caan ku tahay kheyraad fara badan oo eebe ku manaystay waxaana ka mid ah dalagyada ka baxa dalkeena hooyo oo aan uga duwannahay dalalka intooda kale haddaba ganacsatada khudaarta suuqyada muqdisho waxay cabasho ka yihiin dalagyada khudaarta ee laga keena dalka dibaddiisa waxayna ahmiyad dileen sida ay sheegeen dalagyada ka baxa dalkeena hooyo haddaba qaar ka mid ah ganacsatada oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sharaxaya bal saameynta dalagyada khudaarta ee laga keena dalka dibaddiisa ay ku yeelatay kuwa ganacsatada ama beeraleydu ay ku beeraan gudaha dalka soomaaliya oo xilligani loo baahnaa in ahmiyad gaar ah la siiyo hadda liima dhammaantoo kale kiilada lix kun iyo toddoba kun aan gadnaa simirsanaanta dalkeena hadda lagu abuuro kiilada nus doolar cidkaa siinaysa mala midda dibadda laga keenana saddex doolar laba doolar bar laba doolar aa la gadaa dhibaatooyinka ugu weyn middaas oo hadda hadda maanlowd waxaa jirtay karooto oo aad u waaweyn oo maantii xag laga keenay iyo mid kaloo anaga dalkeena lagu sameeyey oo micnaha beerahan ay soo saareen markii farqi weyn aa u dhexeeya taas xabaddii waxaa la gadayay siddeed kun midda ugu weyn nusdoora la gadaayay anaga karootadeenana ku shin iyo laba kun shin markaas camal la gadaa waxaana jeclaa lahaa midda gudaha inaan gado taas waxaa ii diiday inaan gudaha xoogga saaro in ay gadashada dadka aysan xiiseyihiin midda gudaha ay xiiseynayaan midda dibadda waa farqi dhexe midaan shan doolar lix doolar gadnaa taasan saddex doolar ayaa la gadaa marka haddii dadkii aniga oo shaabiina aan doorar tan hadda rabaan tan dibadina rabaan dee taasa barafkaab saddex doolar la gadayo taasa cunaan dheen tan idnaa geynaysa male marka tan oo aniga teena nin geynayo male weyna udhexeeyo waa middan soomaalida waa la kasaabo yani caafimaadkeeda zaa'id waaye kortiinkeeda waa zaa'id ilmaha markii warkab ku dhacoo kale ayadaa loo qasaa waa la siiya soo maaha marka tanaa borotiin fiican
yaxye sheekh caamir ayaa dhankiisa isna tilmaamay in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo ganacsatada islamarkaana ahmiyad la siiyo kafaa'iidaysiga dalagyada ka baxa dalkeena hooyo wuxuuna tilmaamay in arrintani ay khatarteeda leedahay islamarkaana niyad jab ay ku keeni karto beeraleyda iyo sidoo kale ganacsatada ka ganacsata khudaarta gudaha dalka soomaaliya hortaba waa jirtaa dhulka beeraha oo u badnaay ee wax laga beeri jira in colaada iyo wax ay ka jiraan saasoo ay tahay bini'aadamku dantiisuu raacdaa haddii iyadaas la dhiirigeliyo oo dalabkeeda marba uu suuqa yaallo oo ganacsada ay rabaan inay keena yidhaahiin dadku waa soo saari lahayn waxaad suuqa ka dareemaya iyagoo weliba yaalla qaarkood kuwii oo waddanka ka baxay in kuwo kale oo dibadda laga keenay oo la bacrimiyo dhaldhalaalayo oo wadawada nuuraa markaa aragto laakiin muxur ahaan yaayo markaad dhiijiso meesha yaayadeenna meesha ay ku daato sanadkadab waa ka soo baxi jirta yaayada hadda noo taala dibadda laga keenay miraheeda maad ku shubta xataa ka soo dhaamaaya waa yaayo baqal ah waxaad dareemi kartaa marka in laga maarmi karay la dhiirinka in sharcoo laga soo saaro layidhaa ama cashuurtaa lagu badiyo ama sharca laga soo saaro layidhaa waxyaabaha waddanka ka baxo ee aan isaga filnaa karno looma baahna in dibadda laga keeno in la joojiyo haddaana isaga filnaan karin gaabkaasaa la buuxin lahaa oo dimaandiga si loo xakameeyo laakiin haddaan isaga filnaan karna ee weliba anaka qaar aan sii dhoofi karno haddana dibadda laga keenaa taas qorshe la'aan oo hadda mas-uuliid ma aha in dowladda keliya la saaro shacabka aal kule ganacsataa kule dowladdii aal kule kulligaa la wada wadaagaa dhibaatadaas in meel laga soo wada jeestayahay oo waana wax fudud go-aano fudud waa ku filan taas gadaal waxay dhiirigeliyaan dadka beeraha lahay haddii arkaan sanadkaan yahay oo soo beer ay u soo baxdo oo toban kontaroo lacag oo ku soo bixiyo oo xamar keeno midaa maqlaya baabuur shalaambood uga soo qaaday khudaar xamar markuu keenay baabuurkii iyo kiradii iyo wixii markuu bixiyey originaalku ku soo saaray iska dhaaf sideetan kun oo shillaa asiga loo raacday idinama iska gediyey wax baabuurkana waa saarray markuu iska daayay waa ka tegey because kantarooladii jidka waxay kicinayaan qiimo ay ku imaanay suuqa faa'iidada aad heli lahayd aad sii yaraanaysa mar walba dhibaatadaas waa iska jirtaa haddii laakiin dhinacaas laga yareeyo oo loo ballan qaado ee waxa uu soo saaro oo arka suuq inay ka gadmaayaan qofka waa soo saari karayaa weli wax fudud waaya waana beeraan infaati xubinteeni ganacsiga dhegaystayaal saakana halkaa inoo joogto aan dib idinkugu celiyo qeybaha inagu hara barnaamijka sahanka
dhaqaalaheena inaynu dhowrtaa dhaqaalaheena inaynu dhowrtaa nolosheenu ku dhisante nolosheenu ku dhisante nolosheenu ku dhisante dhinacaygan xejinayaa dhinacaygan xejinayaa
halkaasi aan ku dhaafo cabduqaadir fantaasiga iyo xubintii dhaqaalaha waa xubintii ganacsiga iyo dhaqaalaha oo qeybta ka ah barnaamijkan sahanka raadiyaha meel kastoo aad joogtaan barqa wanaagsan ayaan hawadeeda ka leynaa goordhow waxaan idinku wareejin doonaa cabdikariin ogeysiisi warkii barqa ee baaduraalle ka dhiga ha yeeshee ra-iisul wasaaraha kanada ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa laga mamnuucay inay galaan dadka ajaaniibta marka laga reebo muwaadiniinta maraykanka iyo dadka haysta degenaanshaha joogtada ee waddankaasi tallaabadan ayaa laga ogolleeyahay xakamaynta fayraska corona shirkadaha diyaaradaha ayaa lagu amray inaysan geyn waddankaasi dadka markaasi lagu arko calaamadaha cudurka sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha waxaa sidoo kale uu ka dhawaajiyey in go'aanada uu dalkiisa qaatay inuu ku wargeliyey hogaamiyaasha dalalka g sban ee uu iskaashiga kala dhexeeyo ra-iisul wasaaraha wuxuu sidoo kale uu ka dhawaajiyey in tallaabooyinkan ay ka qayb qaadan karaan badbaadinta dad badan saddex boqol afar iyo labaatan kiis oo cudurka corona ayaa isniintii shalay ahayd laga xaqiijiyey ilaa iyo toban gobol oo kanada ah waxaana sidoo kale jira kiisas kale oo aan la xaqiijin afar qof ayaa kanada u geeriyootay xanuunka dhammaan dadka dhintay waxay ka soo jeedaan gobolka british colombia barnaamijkii sahanka raadiyaha toddobaadkan cafwan barnaamijkii sahanka raadiyaha maanta waa igayntaa waxaana halkan idinkala socodsiinaya anigoo ahaa cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye sawda cabdinuur ayaana barnaamijka farsaminaysay wariyaashii iyo mas-uuliyiintii barnaamijka igala qayb qaatay dhammaantoodba aad baan ugu mahad celinayaa waxaan sidoo kale aan u mahad celinayaa saaxiibada kale iyagana xagga soo saarista barnaamijka igala qayb qaatay cabdikariin ogeysiis iyo warkii barqa ayaa idinku soo fool leh ha yeeshee farsamada aan idinku wareejiye haatan